Isbitaalka Bukaanbil ayaa laga daafuray magaalada Garowe kaasoo ay bulshada baahi weyn u qabeen kana shaqayn doona baahiyaha bulshada ku nool magaalada Garowe. Isbitaalkan ayaa bulshada u qaban doona daaweynta cudurada ku dhaca timaha, cijiyaha iyo kuwo kale oo badan. Agaasimaha guud ee Isbitaalka Bukaanbile Dictor Cabdirashiid Daa'uud Salaad ayaa ka waramaya adeegyada ay bulshada u qaban doonaan.
isbitaalka bukaanbile waxaan u furnay baahiyada jiro markaan aragnay dadweynaha ku nool ee dalka puntland baahiyo fara badan daraaddeed markaan aragnay waxaan go'aansanay inaan u furno isbitaalkan isbitaalkan kolley howlihiis inta badan wuxuu qabani doonaa waa howlo ku saabsan maqaarka cijiyaha timaha iyo inta la mid ah baahiyadaas ma aha oo keliya ah daawo la qoro iyo afar xaboo sheebaar la diro waxaan dalabnay kumbiyuutaraad waaweyn oo maaragtay la soo bandhigi doono oo loogu tiragalay maqaarka ee aan ka dalabnay dalalka yurub iyo amerika intaba intaa ka bacdi isbitaalka insha allah bimilah kariim waxaan ku soo beegnay xili maaragtay ciidda ay soo dhowaatay annagoo howl fara badan aan u soo qabannay waxaana rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan baahyada kala duwan ee bulshada ay tabanaysa ee maqaarka ama cijiyaha ama timaha intaasoo dhan ku saabsan inaan maaragta aan kaafagarayno inta maaragtay awooddaannadu ilaahay uuna karansiiyo insha allah binilah kariim xaruntan ayaa ah xarun ay hirgeliyeen dhallinyaro wax soo baratay ayaa ka shaqayn doonta horumarinta caafimaadka magaalada garowe